waxaan horta marka hore idin leeyahay ku soo dhowaada dalka horeyntii wixii waddankan ama magaalada muqdisho ka dhacay afar iyo tobanka oktoobar oo annagoo aan u bixinnay musiibo qaran waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kulligiin ilaahay inuu ummadda soomaaliyeed uga dhigo tii dhalin lahayd midnimo qaran taas ka sokow waa ka mahad celinayaa sida hufan soomaalinimada leh islaamnimada leh oo aad ugu soo gurmateen dadka walaalihiina waa laydinka filaayay waa dadkiinni intaas ka badanna waa laydinka rabaa sida sheekh nuur uu sheegay waxaan idiin ballan qaadaynaa annagu haddii aan xukuumad nahay inaanan faragashan doonin oo iyagu ay mas-uul ka ahaan doonaan marka mas-uuliyiin iyo culummo iyo culummo kale idinku ummaddiinna u gargaara u gurmada waxyaabaha aan aaminsanahay inta aan ra-isul wasaaraha noqday oon fahmay oo dhibaatooyinkanna haysta ka mid ah waxaa uga horreeya ammaanada markaa si ammaanada ummadda soomaaliyeed qulubtooda loogu soo celiyo tillaabooyinka ugu horreeya oan qaadno waxaa ka mid a markii dhibdhaco ama markaan rabno shaqo weyn inaan qabanno ha ahaato xoole ay dalku leeyihiin oo la qaybinaayo ha ahaato dad la shaqaalaysiinaayo ha ahaato dad loo gurmanaayo hadda waxaan yeelnaa waxaan iska horumarinaa bulshada rayidka dumarka iyo culummada si loo ballaariyo dowladnimada miisaanna dowladnimada loogu sameeyo in marka walaalkay shirwax iyo sheekh cali wajiis iyo sheekh nuur baaruud iyo ragga kale iyagu ay hormuud ka yihiin dowladda soomaaliyeed waxay ku taageertay dhibaatadii dhacdana iyaga annagu aan ku wareejinnay waxaan rabaa inaad u qaadataan inay tahay tusaale cusub oo ah rabitaanka ay leeyihiin madaxda qaranka oo ah dalkan hoggaankiisa in la wada leeyahay mas-uuliyaddiisa la wada leeyahay ammaanada macnaheeduna ma aha kursiga a ku fadhido iyo taitalka a haysato ammaanadu waxay tahay qofkee shacabka soomaaliyeed aamini karaa waana aaminsanahay golaha wasiirada ama dadka dowladda u shaqeeya iyo culummada in aaminaadu ay ku badan tahay marka la fiiriyo indhaha shacabka soomaaliyeed culummada waxaan rabnaa markaa inaan ka faa'iidaysanno arrinkaas sidaas daraaddeed waxaan aada u soo dhowaynayaa hadalkii culummada oo ahaa inay iyagu iyo bulshada rayidka inay iyagu wakiil naga yihiin dhammaan haddii aan nahay shacabka soomaaliyeed inaad noo soo gurmateen waa halkeeda in qaarkiin aanay weligeed dalkan iman maanta ay ugu horraysa ay u xanuunsanayaan waxay tusaale ka tahay sida aan dunida inteeda kale uga duwanna malaha soomaaliya keliyihii ka dhaci kartaa waxay tusaale ka tahay sida aan u nasiib badannahay haddana sidaa u nasiib darannahay waxay tusaale ka tahay in ilaahay uu nasiiyey wax walba haddana aan u jeedi la'na in ilaahay uu noo naxariistay haddana aan dareemi la'na in ilaahay uu aad ummadda soomaaliyeed u dhaqaaleeyey laakiin abaar aan dareensanna marka waxaa laysku haystaa waxa ay tahay dalkan meesha uu joogo sidee hore looga wadaa fikirka sheikhaan soo dhowaynayo oo ah horta waa inaan fahamno dhibka nahaayo waxa uu yahay dagaalka shabaabku waxaan aaminsanahay aniga inuu yahay dagaal u baahan meelo badan in laga fiiriyo oo aanay ahayn qoray keliya in lagu xalliyo waxaan aaminsanahay fikir ahaan kow in ciddii ehelka ay hoggaamiso sidaas darteed ayaan codsaday culummada ka codsaday in lagu baaqo shir culummada soomaaliyeed maadaama ay nagala hadlaayaan diin ummadda soomaaliyeed iyo culummada adduunka dadka hoggaaminayeyna ay sheekh umar uu halkan maanta fadhiyo waxaan rabnaa bal waxa culummada soomaaliyeed ay u sheegaan shacabka soomaaliyeed iyo in laysbarbar dhigo waxa ay shabaabka wiilasha yaryar u sheegaan oo isqarxinaya waxaan codsanaynaa markaas maadaama mabaadii siyaasadeed iyo diin la isdhexgeliyey bal horta tan annagu aanan garanayn ayaan rabnaa doodah inaan furno lagana munaaqashoodo dadka garanayana ay furaan dowladdu waxay marka marti gelinaysaa shir saasa oo aan rabno haddana idinku inaad u madax bannaanaataan laakiin la aqbalo in dagaal haddii la qaadaayo dagaalka laga bilaabo meelaha saxa oo macnaheed waxay tahay fikir mabda' diin ayaa laga hadlaya waxaan rabaa markaa dood inaan keenno ah yaa ehel u ah marka ugu dambayso waxay tahay wiilka isqarxinaya inaad ogaataan wiil soomaaliyeed wa wiil hooyo soomaaliyeed ay dhashay abba soomaaliyeed uu dhalay muslimnimo lagu dhalay kuwaa waxay gaarsiiyeen marka heer ah inay ummadda soomaaliyeed tirtiraan dacdadii afar iyo tobanka oktoobar laguma weerarin ciidan soomaaliyeed laguma weerarin ciidan ajnabi oo dalkan jooga laguma weerarin shaqaale dowladeed laguma weerarin kuwa dalka ugu qanisan laguma weerarin kuwa dembi galay waxaa lagu weeraray shacab soomaaliyeed ee carruur ay ku jiraan macnaheeda waxay tahay waa meeshii ugu dambaysay oo haddii dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan ay rabaan inay arrinkan ka dhiidhiyaan laga dhiidhin lahaa aad ayaan u soo dhowaynayaa inaad noo soo gurmataan waa waddankiinna waa soo dhowaynayaa walaalkay guddoomiyaha ganacsatada soomaaliyeed ee kenya sida uu sheegay qof walbo soomaaliyeed dalkani waa dalkiisa sidaas ayuu wadaadkana kenya uga yimid asalkiisa wasiirka cadaaladda soomaaliyeed uu yahayna wasiirada ugu fiican mid ka minada uu yahayna aanna ku qanacsanna sidaas darteed aan anugu halkan ugu imid aan ra-isul wasaare u ahay sidaas darteed ayaanay nagu soo dhacayn inaad kenya ka timideen laakiin inaad soomaali tihiin waxaan uga duwannahay dunida qof walboo soomaaliyeed markuu meel istaaga waa la garanayaa inuu soomaali yahay qofku weydiinaysa ma laha soomaali ethoobiyan soomaali jabuutian soomaali kenyaana tahay soomaaliya tahay arrinka labaad waxay tahay dowladnimo xumo lafteeda ayaa muhiima in la wax laga qabto in dadka soomaaliyeed ay dowladdooda aqbalaan in cadaalad xumo aanay jirin in fursadda dalka aanay lahayn dad yar oo fara ku tirista in dadku ay dareemaan rajada ay qabaan inay dowladnimada la jirto iyada lafteedu waa qayb ka mid ah dagaalka in la garto dhibka nahaaya maxay toddobiyo labaatan sano u dhacday inaan gacmaha iyo lugaha ishaysanno waxaa laga yaabaa in doorka culimmada uu maqan yahay doorkii ganacsatada uu maqan yahay doorka haweenka uu maqan yahay doorka dhallinyarada uu maqan yahay waxaa laga yaabaa maybe boqolkiiba hal ama labo ka mida bulshada soomaaliyeed inay fursad u heleen toddobiyo labaatankii sano lasoo dhaafay iyaga keligood inay ka tashadaan masiirka ummadda soomaaliyeed ama isku haystaan waxaan u baahannahay dowladnimada in la ballaariyo oo loo geeyo shacabka soomaaliyeed waxaan u baahannahay isla xisaabtanku inuu ka ballaaraado inta keliyahoo kor joogta marka inaad noo soo gurmateen waa soo dhowaynaynaa laakiin waxaan ka sii jecelnahay inaad nagu caawisaan inaan dhibka ka baxno si aan annagu meelo kale ugu gurman karno inaad nagu caawisaan inaan dhibka ka baxno macnaheedu waxay tahay haddii la fiiriyo adduunyada waxa ka jira ama ha ahaato syriya ama ahaato ciraaq waxa yaalla ama afghanistaan ha ahaato ama meelo kale oo conflict ka jira adduunka markii loo fiiriyo dalkeenna iyo dadkeenna weli waxaan qabaa anugu dood ah inuu yahay dalka ugu sahlan in la xalliyo dhibka ka jira waxaan qabaa dood ah inuu yahay dalka ugu fursadda wanaagsan laakiin keliya in laga munaaqashoodo qaabka loo xallinayo qaabka loo xallinaayona waxay tahay keliya inaan fahanno dhibkanna haystaa dhibkaasna uu u baahan yahay dad khaasa inay xallin karaan dadkaas khaaskana waxay yihiin dadka soomaaliyeed markaa dadkii soomaaliyeed iyaga laftooda ayaa u baahan in la kala hormariyo dagaalka arrinkaan kula jirno shabaabka sheekhumal waxaan leeyahay haddaadan idinku hormuud ka noqonina ma laga adkaan karo haddaanan ammaanada waddanka kordhin lagama adkaan karo haddaanan dawladnimada dadka sharaf ugu yeelin lagama adkaan karo haddaanan qarannimada qabyaaladda ka hormarin lagama adkaan karo macnaheedu waxay tahay shay walboo laga hadlo cidda loo soo istaagayo la dhegaysanaayo waddankan waxaa uga horraysa culummada iyo dumo haweenka iyo ganacsatada fahamka dawladnimada ay ka qabto ummadda soomaaliyeed oo ah dhowr arrin kow in qofka siyaasigaa markuu siyaasi kale la hadlaayo uu aaminsan yahay inuu yidhaahdo siyaasadaan ka shaqaynaa masaajid kuma jiro adduunyadu waxay aaminsan tahay siyaasaddu inay tahay waxa wax lagu xalliyo ummadda nolosheeda lagu hormariyo fahamka dowladnimada laga qabo ummadda soomaalida ka qabto oo ahaa in inta sare ama inta madaxda ahi ama siyaasiyiintu ay yihiin xalka ummadda iyo dunidu fahamka ay ka qabto dowladnimada oo ah dowladnimadu waa shacabka waa culummo isu tagtay waa ganacsato isu tagtay waa dumar isu tegey waa dhallinyaro isu tagtay waa shaqaale isu tegey waa shaqaale isu tegey iyo dad isu tegey oo mid walba uu dowladda weydiiyey xuquuqdooda oo yidhi xuquuqdeennu waa sidan abaabal cusub midnimo cusub iyo soomaalinimo cusub ay u baahan tahay si dhibka looga baxo meeshii marka laga bilaabi lahaa waxaan aaminsanahay maanta maadaama aad noo timaadeen inay jirto fursad aad u weyn sidii dalkan maantay loo geyn lahaa meel ummadda soomaaliyeed ay tagto hoos laakiin silsiladaha ku xidhan wuxuu u baahan yahay in laga furfuro gudo iyo dibadba si loo furfuro wuxuu u baahan yahay dad ka hormarinaya danta ummadda soomaaliyeed wax walba dhaqankii ahaa dan gaar ah in laga hormariyo danta guud sida hadda aan ku bilowno sida xanuunka aad nala damqaysaan uu yahay marka khatarta ugu badan oo na hortaagan waxay tahay in haddana aan fursaddan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay idinkoo aad u mahadsan diyaarna u ah annagu inaan dhegaysanno taladiinna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dhib ku filan way soo arkeen rajo badanna way leeyihiin qof walboo soomaaliyeed oo dunida ku nool meel walba keliya wuxuu sharaf yeelan doonaa dhab ah markii dalkani uu hagaago meel walboo sooma oo dad soomaaliyeed ay ku nool yihiin oo anuguba aan ku soo noolaay waa meel laguugu dul qaato ee ma aha meel laguugu dabaaldego waa jiriddii halkan waa salki waxaan isla ogolnahay soomaalinimadaas marka waxaan aad u soo dhowaynayaa inaad noo timaadeen laakiin waxaan aad u dhiiri gelinayaa in aadan noo gurmanina keliya laakiin aad gogoldhig cusub samaysaan oo ah qarannimada ummadda soomaaliyeed sida wax looga qaban lahaa anoo runtii aaminsan inaad wax badan ka qaban kartaan anoo aaminsan inaad wax badan ku tari kartaan haddii awal ay jiri jirtay inaadan fursad lahayn inaan madaxda su-aalo la weydii karin inaan lala xisaabtami karin inaanay albaabadu furnayn waxaan rabaa inaad ka waraysataan culummada hadda halkan joogta nala shaqaysa iyo ganacsatada intaba waa idin soo dhaweynahay mar labaad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu